لله الحمd لله الثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رsuuل الlh صلى الله عليه وsلم رb cلمنا mنه ma جhلna وذkrna mنه ma نسيna waa caشhرkii sodon iyo لxaad kitaabka almqdimaة الxadrmية fasl wuxuu faslu yahay fi اljimaaci fي ramaضaan wma yجib bih bisha ramaضaan jimaac dhexdiisa dhacay maalinkeeda iyo wixii waajibaya markaas sababtaa ka imaan kara watajibu waxaa waajibaysa alkafaaratu kafaaraa waajibaysa calaa man qof dushiis bay kafaara ku waajibaysaa kafaara gudway mankaasoo afsada fasahaadiyey sooma ramadaana ramadaan soomkiis biljimaacina ku fasahaadiyey walow fii duburinba jimaaco ha dhaco dubur oo gadaal ah ow bahiimatin mayeeraanka iyo xayawaankiiba ha ahaado marka kafaaro keliya maahee macaa kafaaro waxaa la socda maalintii la fasahaadiyeyna waa la qalaynayaa kafaarana waa la bixinaya isagoo maalin ramadaana sooman buu jimaac la yimi oo xaaskiisa u tegay kafaaradaasa imaanaysa maalintii waa budhay kafaarana waa lagu leeyahay maalintii qallaheedana waa laga rabaa haddii uusan xataa xayawaan kale iyo bahiime iyo waxa uu u tago kafaaradii waa lagu yeelanayaa laa calal mar-atis laakiin laguma le haweeneydi haweeneydii kafaaro laguma le soonkii un baa ka buray jimaacaas hadduu dhaco iyada waxa weeyaan soonkii baa ka buray waxaana burinaya intaan jimaaca weynba dhicinba ba iyada soonkii ka xumaaday deedna iyada kafaaro laguma leh waay walaa calaa manna laguma leh kafaaro jaamaca jimaacay naasiyan xaalyaha mid halmaansan soonkii baa halmaansan yahay jimaac buu la yimi ow mukrahan xaalyaha mid la dirqiyoo la khasbay ow jaahilan xaalyaha mid jaahil aan ku cilmi lahayn inaan arrintan loo ogolayn waa jaahil ama waa naasi waa halmaansan yahay ama waa la khasbay kafaaro laguma le soonkii baa waxa weeye kafaaro laguma laha walaa calaa manna laguma laha qof dushiis afsada fasahaadiyey sowma gayrihi ayuu fasahaadiyey waaye kaasna laguma leh qofkaas oo kale oo muxuu yahay sooma kayrihidaas maalan qofkaani kasbu awal isagu u afurnaa soom baa waajib ku ahaa inuu soomay ahayd dadku waa sooman yahay maba soomin deedna xaaskiisii oo sooman buu u tegi waaye kafaaro laguma leh yuu marka soonkii ka fasahaadiyey gabadhaasuu soonkii ka fasahadshay sooma kayrihi isaga kayrkiis oo cid kalaha soonkiisii soonkii qof kale buu fasahadshay isagoo awal buusan soomanayn isagoo awal ayuusan soomanayn sooma kayrihi buu fasahaadiyey ayb taasina wataa walaa calaa man afsada sowma gayri ramadaan wuu idin qora haa qofkii fasahaadiyey sowma gayri ramadaan ramadaan soonkiisa kayrkiis soonkii ramadaan ma ahee soon kaloo soomanaa ayuu fasahaadiyey kaana saasuu hadda u qoray matnigan oo kan saaran ah manhajulqawiimka waaye sooma kayrihina waa la mid waa jidhaa waa sax iyaduna qof baa jiranaa waa afurnaa qof baa musaafir ahaa waa afurnaa markaasow gabadhiiba soonkoodii fasaashi ama waaba kii aan kas u afuray ama kayri ramadaan ramadaan soonkiisi soon ahayn sida soon qadaa iyo nadar iyo buu fasahaashi kuwaasoo dhan kafaaro laguma leh ee bisha ramadaan soonkeeda baa kafaaradaani khaas ku taha iyadaana daliilku ku soo aroora ayb sooma kayrihi walaa calaa man afsada bijimaacihi qof jimaaciisi ku fasahaadiyey sooma kayri ramadaan ramadaan kayrkii soonkiis waaba tanbayla kalqadaai sidii soonkii qadaha ahaa iyo walkafaarati kii kafaarada ahaa iyo walnadri soonkii nadarka ah kuwaasoo fasaash walaa calaa man qofna laguma leh kafaaro afdara afuray bikayri اljimaaci jimaac waxaan ahayn buu ku afuray wuu soomanaa biyu cabay jimaac waxaan ahayn buu ku afura kabacdi buu jimaacii la yimi kafaaro laguma leh lanna jimaacan ka hor buu wax kale kusoo afura waay walaa cala almusaafiri walmariidi mid musaafirah oo safarah iyo mid mariidee xanuunsan iyana dushooda kafaara maaha wain zanayaa haba zinaysteen hadday rabaane maxay tahay masaladan mid waa mariid waa xanuunsan yahay waa qof mariid ah waa nin jiran midna waa musaafir marka iyaga maxaaba awal u banaana inayba iska afuraan qof jiran waa afuri karay qof musaafirana waa afuri karay jimaac bay la yimaadeen maxay ula yimaadeen afurkiiba inay sidaan kuba afuraan markaas iyaga dembi ma saarna kafaarana ma saarna waxaa jira mid isagu jimaacii ku dembaabay laakiin soon ahaan uguma dembaabin waa midka hadda kitaabku inoo qorayo ka mariidin wa musaafirin waa mid xanuunsan iyo mid musaafira waaye jimaac bay la yimaadeen xataa xaaskooda hadday u tagaan laakiin aysan niyeysan inay sidaan ku afuraan niyatu tarakhus ma niyeysan iyagoo reerkooda u tegay kafaaro yaan lagu lahaane laakiin waa dembaabeen waxaa la mid ah in zanayaa wakadaa in zanayaa hadday labaduba zinaysaan maxaa yeelay waa dembaabeen laakiin soonka darti keliya uma dembaabeen soonka dartina waa u dembaabeen niyatu tarakhusna lama imaan iyo zinada ay la yimaadeen oo dembi kale ah marka iyagaan hadda xumahan sameeyey kafaaro laguma leh way dembaabeen laakiin liajli soomi keliya ma aha waaye zinaa meeshay timid oo dembi weyn ah marka haddii meesha shubha timaado kafaaradii meesha bay ka baxaysaa waayahay walaa calaa man qofna laguma leh kafaaradii danna maleeyey annahu leylun hameen inuu yahay waktigu annahu leylun hameen inuu joogo fatabayana nahaaran maalin ba u caddaaday arrintii maalin bay noqoto waaya maalin wuxuu islahaa waa hameen laakiin xaqiiqdii maxay noqotay inay maalinta dee wixii caddaaday baa la qabanayaa walaa calaa man qof dushiis danna maleeyey annahu leylun ana zamana annahu zamankan uu marayo oo jimaaciisu dhacay leylun inuu yahay fatabayana nahaaran wuxuu islaa waa hameen jimaac buu sameeyey maalin bay noqotay wuxuu ogaaday inay maalinta waktigu inuu maalin ahaa ama waa shaki hameenkii ma jira mise ma jiro waxaa caddaatay inay maalinta waaye kafaarada waxaa lagu tuuraa shubhada meeshee kafaaro laguma leh waxaa la mid a halkaa intaa markuu sheegay wahiya kafaarada lagu sheegayaa cidqu raqabatin addoon xoraynteed weeyo mu'minatin mu'minada saliimatin kafay ka nabad qabta min alcuyuubi ceebo allatii ceebahaasoo tukhilu bilcamali camalka dhimaysa addoon mu'minad ah saliimo ah ceeb oo dhan ka saliim ah ceebtaasi waa ceebtee waa ceebta camalka dhibaysa shaqada taas xoreynaya kow fain lam yejid hadduusan helin saana iskugu xixgaan saama shahrayni mutataabacayni laba biloodoo xiriiruu soomaya laba biloodoo xiriiruu soomayaa fain lam yaqdir hadduusan awoodin adcama sitiina lixdan buu quudinayaa miskiinan mid miskiin kula waaxidin mid kasta wuxuu quudinayaa muddan hal koombo lixdan miskiin watasqudu lkafaaratu kafaaradii marka laba biloodo xiriiraa la yidhi haddii uu konton iyo toddoba beri ama siddeed beri marku soomo kala gooyo waa inuu soo bilaabo waa inay xiriir yihiin bil bilowgeed haddii ugu aado bisha intay noqoto ka dhigaya hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaatay hadday soddon ku dhammaato laakiin bil bartamaheed hadduu bilaabo dee intaa tan ka soomay maahay soddonka tan kale u ka buuxinaya watasqudu lkafaaratu kafaaraduna way dhacaysaa maxay ku dhacaysaa bidurowi ljunuuni waali soo darinteed iyo walmowti dhimasho wuxuu sameeyey jimaaci isla maalintii lafteediba waash isagoo faraha taagtaagaya la arkay ama isla maalintii lafteediba dhinta dee qofkan maalin dhan ma fasaahadine junuun iyo dhimashaaba ku timide waxba waa laguma lahaadeene waxa weeye kafaarana laguma leh saa weeye xaalkiisu waa dhintay hadduu xataa isagu walow biqatli nafsi bi xataa hadduu isagu isdilo xataa iyo aglaadhimay kafaara laguma leh la xiriiraysa jimaacaas kafaara waxaa jira qofkii wax dila sideeda lagu yeesho waman qatala mumina khadaan فتxriiru raqaba ilى akhir اlaaya fain lam yaqdir haddowsan taa waa dhaafna wuxuu yihi watasqudu lkafaaratu way dhacdaa biduruwi ljunuuni iyo walmowti soo dariyey fii ahnaaءi nahaari maalinta dhexdeedi ilaa qofkan ahluwujuubba waa ka bax ahluwaajibba waa ka bax laa bilmaradi xanuunsa mada iyo wasafari safar walaa bilixsaari soo saa ma qorin laa bilmaradi iyo wasafari walaa bilixsaari xanuun baa soo dariyey ama safar baa soo dariyey jimaaci isagoo sameeyey kafaarada waa lagu leeyahy walaa bilixsaari ixsaar waa maxay cayrnimo maba awoodo kafaaro inuu bixiyo awoodin laakiin waa lagugu leeyaha wey waa lagu leeyahay dayn kugu qoran weeye dimadiisaa lagu leeyahay saddexda khasloo lagu kafaaro gudo kafaaro guto mid ka mida markuu awoodo buu samaynayaa deg deg waaya soonka inta ka iisho cunnada waa u iilan karaa haddii qofkan yahay qofkaan intaa samri karin oo reerkiisa iyo waxaa ka sabri karin walikulli yowmin maalin dhammaantiis waxaa u ahaaday maalinkaasuu yufsiduhu u fasahaadinayo kafaaratun maalin hadduu fasahaashay kafaara lagu leeyay oo jimaaca ku fasahaashay maalin labaad hadday arrintii oo kala sameeyo waa kafaaro kale maalin kasta kafaaradeeda cusub weeye la dhihi mayo waxoo dhan isku hal mar ha la iskaga dhigo faslun wuxuu fasal u yahay fidyada waajibtay iyadoo bedelka ah soonkii iyo cidda lagu leeyahay fi lfidyati اlwaajibati bedelan can isoomi iyadoo soonkii bedelka ah iyo waman tajiba caleyhi qofka ku waajibayso waatan ah wayajibu waxaa waajibaya muddun koombo mud oo min qaalibi quutilbaladi magaalada quudkeeda kan qaalibka ah wayusrafu waxaa loo iilayaa ila alfuqaraa'i walmasaakiini fuqarada iyo masaakiinta la siinaya waayahay likulli yowmin maalinkas yukhraju waxaa la bixin min tarikati man qof xoolahu ka dhintay qofkaasoo maata dhintay walxaal calayhi soomun dushiisa soon yahay soonkaasoo min ramadaana ow kayrihi qof baa dhintay soon baa lagu lahaa soonku muxuu ahaa soon waajiba ama ramadaana ama soon kalaba ah oo waajib kale ah xoolihiisiiba waaa baa laga bixinaya mudkaas qofkaas oo qofkaasoo dhintayoo calayhi soomun oo min ramadaan ow kayrihi uu yahay watamakana makansadayna min alqadaa'i inuu qalleeyo buu makansaday watamakana min alqadaa'i wuu soomi kari soonkii qallaha ee lagu lahaa aw ama se tacaddaa waa ku tacadiyo ku xadgudbay bifidrihi afuridiis isagaa afuriddan ku tacadiyey yousanba makansane awalba maalin ramadaan iski iskaga afuray kas soon baa lagu leeyahay soo ma qofkaas baa raashinkan laga bixinaya qofkiina dhimay isagoo awal xadgudbay oo ramadaan uu soomi karay aan soomin oo tacaddi sameeyey waayahay watamakana min alqadaa'i ama maahee maba xadgudbayna wuu qallayn karay mana qallayn qofkaa raashinkaasaa laga bixinayaa soon baa lagu leeyahay ow amase waxaa kaloo bannaan yasuumu canhu waxaa xaggiisa ka soomaya weliyuhu qariibuhu maya qariibkiisaa ka soomaya qofka iyadoo aan raashin laga bixin soonka lagu lahaa qofka qaraabadiisaabaa ka soomi kara waa laga soomi karaa qofki waa dhintay soonna waa lagu lahaa waay soon ramadaan ama soon kalaa lagu lahaa wuuna soomi karay mana soomin waana dhinta ama raashin baa laga bixinaya kaa doonti baa la samaynayaa ama qara qaraabadiisaa ka soomaysa ow amase waxaa ka soomaya man qof adina lahu uu u idnay alwaariu kan dhaxalka leh ama qofka dhaxalka lahaabaa u idnay qof kale wuxuu yidhi adaan kuu idnay ka soon soonkii hebel lagu lahaa aw amase waaridku uma idnina almeyitu kii dhintay baa u idnay markuu dhimanaya wuxuu yidhi soon baa laygu leeyahay ha layga soo soomo ama iga soo soon adugu waa laga soomaya waaya dadka hadda aan soominoo mi iyo magaalo meeshii doonaa ha joogana ka soonka uga tegay hadhowtii dhintay masaladan bay ay noqonaysaa tana u taalla waaya wayajib lmuddu mud baa waajibahaya aydane mud baa waajibaya mar kale calaa man qof laa yaqdiru cala soomi soonka aan awoodin muxuu la awoodi waay liharamin shaybnimo aw maradin xanuun oo laa yurjaa buruha caafimaadkiisa aan la rajaynayn waxa weeye qofkan waa shayb kow ama waa xanuunsan yahay xanuunkan caafimaadkiisa hadda lama yaqaan inuu ka bogsadoo fiicnaado lama rajaynayo raashinkaasaa laga bixinaya wacalal xaamili gabadhi uurka lahayd iyo walmurdici tii nuujinaysana mudbaa dusheeda ah idaa afdarataa hadday afuraan khowfan cabsi calal weladi ilmaha ay u cabsadeen macal qadaa'ina qalle mixiis maalmihii waa qallaynayaan naftooda uma baqina ilmaha keliyay u baqeen ilmaha keliya markay u baqeen maalintii ay afureen uurkaa waxay sir ilmaha ku jiraa waa u dhammaanaysa haddaad soontid ama ilmaha aad nuujinaysid bay u baqday inuu halaagsamo caano iyo ka waado way afudha maalmahan ay afudha way qallayn koomba raashinana mud raashinana way bixin waa intaas laakiin hadday iyadu nafteeda u baqday ilmaha aysan u baqin ama nafteeda iyo ilmaha wada socdo u baqdo markaa raashin lagama rabo qalaa laga rabaa bes wa calaa man qof dushiisna mudba ah afdara afuray muxuu u afuray liinqaadi xayawaanin xayawaan badbaadinti xayawaankaasoo mushrifin u dhowaaday cala alhalaaki halaag qof baa afuray muxuu la afuray ay noolo kalou badbaadinayaa oo inuu halaagsamo qarka u saaran qof baa barked ku dhacay webi ku dhacay biyo ku dhacay kana dabaashu yaqaanaa biyahaas intou dhumbado oo muquurto oo quuso rabaa inuu waxaas xayawaankan noolahaa soo qabto de isaguna markuu waxaan dhex galo biyihii meelkasta ka gelayaan horta xayawaankan ha badbaadiya waa lagama maarmaa waa khasab waaya isaga soonka waa ka buri koombadaa raashinkaana waa bixinaya wa calaa man qofna waa dushiis mudku mud baa waajibaya calaa man akhara alqadaa'a qalla gadaal mariyey inuu qalleeyo gadaal marshi dibdhiga ilaa ramadaana aakhara ilaa ramadaan kale laga gaaraya bikayri cudrin cudurdaar la-aan ramadaanka horaa maalma lagu lahaa ma soomin ramadaankii kalaa ku dhashay wata kan dhashay buu soomaya markuu dhammaado ramadaankii hore maalmihii looga lahaa waa inuu qalleeyo maalin kastana wuxuu ku darayaa mud raashina ilaa waa cudurdaar la-aane bikayri cudri qadihiibuu gadaal mariyey ilaa ramadaankii kale ka dhashay haddou dhintana xoolihiisaa laga bixinayaa laba koombo raashina koombo waa ramadaanka uu ka tegey waaye koombana waa dibmarinta uu gadaal mariyey waaye qofkaasna waa kaa waa bikayri cudurin cudurdaar hadduu haysan lahaa ma noqoteen sidaas xanuunkau ramadaanka hore u afuray ama safarkiibuu wilaa waagi ku jiray ramadaankii kalaa ku dhashay kanuu hadda ku sooma cudurdaarkiibuu leeyahay waxba laguma yeesheen raashin markaas faslun wuxuu fasalu yahay fii sowmi taawuci soonka sunnaha ah sowmu taawuci sunnaha soonkiisu sunnatun wey iska waxa wey soonaa waajib ahayn wahuwa alaaatu aqsaam waa saddex qaybood maa shay yatakararu maa soon yatakararu soo noqnoqda bitakaruri siniina sanadaha soo noqnoqodkooda sanadkiiba mar buu yimaadaa wahuwa kaasi soomu yoomi carafata maalinta carafa soonkeeda wey likayri ilxaaji qofka xaajiga keyrkiis qofka xaajiga carafa markuu taagan yahay waxba soomi maayo duco badan iyo howl badan baa u taalla yuusan ka daciifine yuusan soomi inuu afuraaba u sunnaa ducada xoog ha u yeesho sanadkii hal maalin bay kusoo maraysaa caraf wa cashri dilxija waa la mid tobanka bisha dilxija bisha carafa ay dhahaan dadku dilxija waaya waaya dee maalinta ciidda ka jir maalintaa lama soomee tobanka dilxija ku yiri sagaalka biro hore noqonaysaa wa caashuraa-a wa taasucaa maalinka tobnaad iyo maalinka sagaalaad iyo walxaadi cashara kan kob iyo tobnaad oo min almuxarami bisha muxaram la yihahdo oo carafada ka dambaysa muxaram sanadka bilowgiis bishay sakada dadku dhahaan iyo dagada iyo magacaas magacyay u yaqaanaan maalinta sagaalka iyo maalinta tobanka iyo maalinta koo iyo tobnaad in la soomaa sunnaa wa sittin min shawaalin lix maalmood oo bisha soon furax iyana waa sanadkii hal mar wayusana waxaa la suneeyey tawaaliiha lixdan beri inay xiriiraan iyaga horta isku xiji lix isku xigta soon sida sunnaha weeye iyo watisaaluha inay la xiriidho bilciidi ciid ciiddana ku daba xir maalinta ciidda markii laga baxo lixda ku xigta in laga dhiga waa sunno kale hadduu hadba qofku maalinba meel ka soomana oo bisha shawaalana waa u jidhaa wamaa mid wamaa yatakararu wamaa soon yatakararu weye midka labaad noqnoqonaya bitakaruri shuhuuri bilaha noqnoqodkooda bish bil kasta maalmo ku jira wahiya taasi al ayaamu waa maalmaha albiidu cad maalmaha cadcad waa kuwe wahiya haalida cashara waa saddex iyo toban waraabic cashara afar iyo toban walkhaamisa cashara shan iyo toban min kulli shaarin bil kasta maalin maalin ka cad ma jidhee hameenadooda cadcad hameenkoodaa dayaxa saddex iyo tobnaadka iyo afariyo tobnaadka iyo shan iyo tobnaadka wal ayaamu suudu weeye maalmaha madow maalin madow ma jidhe hameenadooda mugdi ah wahiya tana athaaminu walcishruuna waa sideed iyo labaatanka wa taaliyahu iyo labada la xidhiidha sagaal iyo labaatanka iyo soddonka taaliyahu hameenkooda mugdi badan wamaa weeye soon yatakararu noqnoqdo bitakaruri asaabici asaabiici asaabiici asbuucyada noqnoqodkooda asbuuc kasta soon soo gala wahuwa yowmu lithnaini walkhamiis waa ithnain iyo khamiis soonkooda asbuuc kasta wasunna waxaa la suneeyey soomu lashhuri اlxurumi bilaha xurmada leh soonkooda wahiya bilaha xurmada leh dulqacda wadulxija wاlmuxaram warajab saddex waa isku xigaan midna meel gaari ku jidha waay waay waa sida taaliya carafey zako kuway dhahaan iyo rajab wakadaa waxaa la mid ah soomu shacbaan shacbaan soonkeed bisha shacbaan ramadaan bay ka horeysaa soondheere wa afdaluhaa waxaa ugu fadli badan almuxaramu bisha muxaram la yihaahdo uma baaqi lxurumi bilaha kaloo xurmada le baa ku xiga waayahay uma shacbaan baa ugu dambaysa wayukrahu waxaa la karaahiyse ifraaduljumcati jumcada in lagu gaar yeelo iyo wasabti maalin sabtiga in lagu gaar yeelo wal axad axad in lagu gaar yeelo soon maalinta axaddaa buu soomaa ama maalinta sabtida ama maalinta jumcada waa karaahiyo waaye ilaa caado u lahaa inay waafaqaysa mooyaane ama nadar ama qalli wa afdalu siyaami soom waxaa ugu fadli badan soomu yowmin maalin soonkeed wa fidru yowmin maalin afrudeed soomu daawuud calayhi salaam maalin soon maalin afr sanadka o dhan kan soomay kanaa ka fiican hataa baabulctikaafi ictikaafkiiba u baabi masaajid baa la ictikaafaya meel kale lama ictikaafo hadda intaad joogtay ictikaaf baa niyeysanaysa ajir baa kuu socda haddaa niyeysatay weliba inaad nadar ka dhigtaa fiican so ajir ajir faral saa u heshd ilaahay waxaa u nadray inaa ictikaafo intaa masaajidka joogo kaasaa niyeysanaysaa misna bes ictikaaf faral ah ajarkii baa kuu socda intii ictikaaf hadda sunaa u kuu socon lahaa wa huwa sunaة muakadatu waa suno la adkeeye wa shuruuduhuna sabcat weeye alislaamu iyo wاlcaqlu iyo wاnaqaau ka dahirnaan can ilxaydi iyo wanifaasi iyo waanlaa yakuuna junuban qofka ictikaafka muctakifka inuusan junub ahayn wa an yalbaha inuu nagaado fowqa dumaaniinati salaati salaada aili xasilideeda salaada xasilkeeda dumaaniinadeeda in ka badan subxaan allahi baa ugu yaray xasilka salaada in ka badan waa inuu masaajidka joogayo wa an yakuuna waa inuu yahay ictikaafku fi lmasjidi waaljaamicu masaajidka jaamica baana awlaa kusii fiican isagaa jumcada lagu tukana wa an yanwiya alictikaaf ictikaafna waa inuu niyeysto waaya watajibu waxaa waajiba niyatulfardiyati faralnimo niyadeed in nadarahu hadduu nadray lilaahi calay an actikafa bayri ilaahay waxaa u nadray in ictikaaf halkan dee niyatulfardiya ha niyeyso ictikaaf manduuran ha niyeyso wayujadidu niyata niyada wuu cusboonaysiiyaa bilkhuruuji bixid sababkeed in lam yanwir rujuuca soo noqod hadduusan niyeysan qofkii waa ictikaafba ku jiray waa baxay markuu hadhow yimaado niyada ha cusboonaysiiya mar labaad ha niyeyso hadduusan markii hore uu baxayey in lam yanwin rujuuca soo noqod hadduusan niyeysan marka waa tii horaa u jidha wain qadarahu haddou qadaray bimuddatin muddo haddou ku qadaray laba maalmood shan maalmood toban beri inuu ictikaafo waayo fa yujadiduha waa cusboonaysiinaya niyadii in kharaja hadduu baxay ligayri qadaa'i اlxaajati xaaja gudasho waxaan ahayn xamaam u baahday kaadi iyo wixii la mid waxaan ahayn hadduu u baxay niyada waa cusboonaysiinaya wain kaana hadduu yahay mutataabican waaya wain kaana hadduu ahaa mutataabican mid mutataabic oo xiriir ah intaas maalmood isku xigta ictikaafa jadadaha waa cusboonaysiiyaa niyada in kharaja hadduu u baxay limaa shay yaqdacu goynaya atataabuca tataabuca wax kala goynaya hadduu u baxay marku soo noqdo niyada ha cusboonaysiiyo waxyaala tataabuca goynayaa jira oo nooba imaanayaba isla kitaabkaba markaas sidaas buu samaynaya ayb maala muddo ku qadaray bil ama in maalmo waayo niyada waa inuu cusboonaysiiyo markuu hadhow soo noqdo ictikaafku hadduu mutataabic ahaa qofkii saa niyeysana waa baxa niyada hadhow markuu soo noqdo waa cusboonaysiinaya in kharaja hadduu u baxay limaa yaqdacu tataabuca tataabuca wax jaraya laakiin waxaan jarayn hadduu u baxay niyadii horaa u jidha oo waa maxay xaaja gudasha iyo wax soo cunid iyo wax lamida niyo u cusboonaysa markaa khasab kuma ah wuxuu yidhi wain cayana haddou magacaabo cayino fii nadrihi nadarkiisa masjidan masaajid ilaahay waxaan u nadray masaajid hebel inaan ku ictikaafo yidhi falahu waxaa u bannaan an yactakifa inuu ku ictikaafo fii kayrihi kaa kayrkiis ahludaa inaan ku ictikaafa ilaahay u nadri ama jaamica ama tawba masaajid buu sheegay haye maxaa u bannaan hadduu doona aadi mayee fii kayrihi buu ku ictikaafayaa masaajid kale macmuur buu imaanayaa masaajid waa masaajid ilaa ila almasaajida halaaثata saddexda masaajid mooyaane waa saddexde makkata wاlmadiinata wa beyt اlmaqdis xraamka maka cibaadada lala yimaado boqol kun salaada lagu tukado ay tahay iyo madiinaة اmunawara masaajidka rasuulka iyo beyt اlmaqdis saddexdaa hadduu midkood sheego masaajid kale ma tegi karo laakiin saddexdooda laftooda hadduu kan beytulmaqdis ama madiine sheego masjid xaraamkaa ka gudi karaa ilaa isagaa u sarreeye beytulmaqdis hadduu sheegana kan madiinaha ka gudi kara madiina masaajidkeeda masaajidka nebiga calayi salatu salaam waa kun salaadood salaad kun salaadoodoo meel kale aa ku tukatay iyo hal salaado isaga aa ku tukatay tanaa fiican kun salaadood bay u dhigantaa mase xaraamkuna kaba sii daran waa boqol kun oo salaadood beytulmaqdes masjid ulaqsa waa shan boqol waaya wa yaxrumu waa xaaraan ictikaafku bikayri idni zawji zawjka idankiisa la-aanti iyo wasayidi sayidka idankiisa la-aanti xaaskii haddaan zawjkeedu u idnin ama sayidku addoonkiisa u idnin iskama geli karaan faslun fii maa ufasalu yahay yubdulu burinaya alctikaafa burinahaya iyo wa fii maa shay yaqdacu goynaya atataabuca israacraaci wayabdulu ictikaafu ictikaafki waa buraa biljimaaci buu ku buraa camdan kase walmubaasharati la baashirid buu ku burayaa bishahwatin oo u taataabtay in anzala haddii mani ka timaado mani deji wa biljunuuni waali buu ku buraya iyo waliqmaai miyir daboola iyo wاljanaabati janaabo iyo wاridati waaye diin ka bixid ilahay baan ka magal wالsukri waaye iska sarqaamin isagu isku keenay intaa mid ka mid hadday yimaadaan ictikaafki waa buro waaye ictikaafki markaa waa buro qofkii gabadha iyadoo ictikaafsan haddii xayd iyo nifaasi wax ku yimaadaan khasa masaajidka waa inay ka baxaan janaabadiina waa la mid mar haddaan masaajidka lagu dhex qubaysan karin waidaa nadara hadduu nadro ictikaafa muddatin muddo ictikaafkeed muddadaasoo waatan mutataabicatin xis- xiriir ah lazimahu waa ku waajib intaasoo beriyood is- xiriira baan ilaahay u nadray asbuuc ama toddoba beri shan beri ha la yimaado wayaqdacu tataabuca tataabuca waxaa gooya assukru sukri baa qofka ku yimid waa sarqaan buu noqday iyo walkufru gaalnimo iyo watacamudljimaaci jimaac uqasi ukasidiis iyo watacamudulkhuruuji bixid min almasjidi laga baxo u- u- kas loogu qasdo laa qadaa'i lxaajati xaaja gudashasa mae laa liqadaa'i lxaajati mae qofku mar hadduu ictikaaf ku jira khasab suuli waa u baahanaya xamaam walakli cunidna mae buu u baahday washurbi cabid ba u baxa cunid iyo cabid ba u baxa waa u jiraa in tacadara almaa biyuhu hadday cudurtoomaan fi lmasjid inuu ku cabo biyaha masaajid lagu cabay dhib ma leh shamlaanta arish biyaha waxaad iska wadataa iyada dadka kula yaabimaya laakiin cunadii dee in loo baxo wey ee qof dee masaajidka wax iskaga dhex cunaya xoogaa waa laga fiican yahay marka cun- waa biyihii haddii masaajidkii cudurtoomaan walaa lilmaradi marad iyo xanuun isaguna goynmaya tataabuca in shaqa hadduu dhibo lubthuhu nagaanshihiisa fiihi dhexdiisa ow khashiya ama u ka boqo talwiithahu dharoobidiisa qofkan xanuun baa haya xanuunkaa dartii masaajidka waa dhex nagaan karo ama khashiya talwiithahu masaajidka in wax ka gaara ama ka boqo waa matagayaa waa shumayaa waa dhib kale nabara boogaayo dhacaan iyo waxaale buu leeyahay wuxuu najaasaa masaajidka xumaynaya waa u baxay tataabuciisi waa u jiraa waay wa miluhu waxaa la mid oo tataabuci aan goynin aljunuunu waali iyo waliqmaa miyir dabool walaa in ukriha waa gebagabe walaa in ukriha buu yihi haddii qofka la dirqiyo bikayri xaqin xaq daro haddii qofka lagu dirqiyo cala alkhuruuji bixid khasab baa la yidhi uga bax masaajidka khasab baa looga saara tataabuciisu waa u jira isagoo inuu joogo rabixiisu saacadihiisu u xiriiraan uu tataabuca shardiyey deedna waa loo xoog sheegto waa laga saara xaq daraana looga saara ama isagoo halmaansan boo baxa ama jaahil cududaar lebu ahaa laa masale qarsoomi ka dheh ama daalin buu ka baqa masaajidka ama mid dayn kule isna wax ma hayso waaye mucsir wey wax ma hayso markhaantina ma hayo ama dab kacay buu ka baqay ama dugaag buu ka baqay waxaasoo dhan hadduu u baxo wixiisu waa u jiraa laakiin haddii qofka masaajidka khasab looga saaro laakiin bikayri xaqin buu yihi haddii xaq lagu khasbayo ka waran isagoo la khasbay baa laga saaray laakiin xaq baa lagu ikraahay see xaq loogu ikraahay muxuu noqonayaa zawji ahayd xaasi bay ahayd idanna ma haysan zawjkeedii ah saasaa lagu saaray ama xaakimkii baa masaajidka ka saaray xaq lagu leeyahay oo meermeeriyey uuna iska bixin karo baa lagu leeyahay tataabucii marka waa go-ayaa waa la ikraahay laakiin xaq baa lagu ikraahay wey marka lagu leeyahay walaa yaqdachu ma goynahaya tataabuca alxaydu dhiig caadada in lam tasachu haddaysan u waasac noqonayn muddatu duhri duhriga muddadiisu muddada duhrigu kumaba filna muddadan ictikaafka markastaba xayd baa imaanaya ilaa muddadii baa dheere xaydkii waa yimid marka xaydkaasi ma goynayo tataabuci ilaa muddadii daahirkay ahayd baan ku filnay labaatan beri soddon beri ka badan qadar bay ahayd markastana xayd baaba imaanaya xaydkaa yimid lama celin karee tataabuceedu waa u socdaa masaajidkiina way ka baxaysa mu-adinkiibaa debadda u baxay manaaradda debadda iyo kuud xaggaasoo rabaa inuu ka addimo waa u jidhaa waayo intaa weeyaan markhaanti isaga maha cid kaloo furaysa aan lahayn baa looga baahday war masaajidka ka soo bax itikaaf baan ku jiraa war ku jira haddaad doontida waa laguu ogol yahay soo bax adiga maha cid kaloo og ma jidhe ama kaale waxaa markhaanti ka noqon cid kaloo markhaanti ka noqon kadha ma jidhe waa baxaya waana u jidhaa tiisa masaajidka isagoo joogay ka dhiganta waaye laakiin waktiyadan uu maqnaada uu baxay wuu qallaynayaa xilliga usuuliga iyo xaaji gudashada maaha xilliyada kale tataabucii baa kuu jira mooyaan aan kaa go-ine saacadaha maqnayd hadhow tidda baa kaga darasa wixiina kaama kala go-in waa ibnu xajarka ramligu wuxuu leeyahay maalmo qallayn maayo saacadahu maqnaa haddaan waqtigu dheeraan wax cunid qubays janaabo aadaankii ninkii u baxay waxaasoo dhan wixii zamanku dheeraadasa hala qaleey saasuu leeyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab